dowladayadu waxay maraysaa meel aada iyo aada u fiican waxaa noo qabsoomay cala waxyaabo badan ta koowaad aan horta kuu sheegaya waxa weeyaan annagu markii ugu horeysay abaabulkaygu wuxuu ku wajahnaa xagga international community-ga amba diblomaasiyadda adduunka taa runtii waxaanu kasoo hoynay guulo badan waxaanu samaynay qoraallo badan waxaanu samaynay xidhiidh joogto ah marka horta runtii waxaan oran karaa halkaa iyo halkaas waxaanu ka helay guul aada iyo aada u weyn meelo badan oo la taaban karana waanu gaadhnay waxaa intaa noo dheer inagoo helnay support amba magaranaysa taageerayaal aada iyo aada u badan oo runtii aan la koobi karayn oo ka badan caqligaaga inuu gelayo waxaanu helay dad ugu yaraandee deegaanada soomaalida o dhan kasoo jeeda gaar ahaan somaliland oo aada iyo aada noo taageeray dowladdaanu ku magacaawnay united somaliland front abaabulkaygu calow aada iyo aad buu badnaa runtii waxaan oran karaa guulo aada iyo aada iyo aada u weyn ayaanu gaadhnay ilaa imika shan iyo tobankii cashee aanu arrintaa ku dhawaaqnay waaya iyaas hor fadhiisateen oo aada kula yeelateen tan iyo haatan tan iyo haatan calow xidhiirkaygu wuxuu ahaa horta joogto advisory committeega amba selective councilkayagu aada iyo aada ayuu u wanaagsanaa xidhiidho badan baanu yeelanay iyo fadhiyo badan waxaanu kaloo yeelanay dee xidhiir badan oo xagga isgaadhsiintaan waanu yeelanay marka mar kasta xidhiirka iyagu wuxuu ahaa fadhi iyo gudo iyo dabad intaba marka aada iyo aada buu badnaa xidhiirkaasi calow waaya beesha caalamka mala xidhiidheen yaadse iska aragteen maxaad qoraallo isu gudbiseen beesha caalamka horta qoraaladaydu inta badan horta waxay ku wajahnayeen wixii la ohan jiray friends of somaliland haddii aanu kasoo qaadno dee hay-adihii waaweynaa ee hadday noqoto u k aid hadday noqoto danishka hadday noqoto swedishka dhammaan waxaasoo dhan waan la wada xidhiidhnay runtiina go-aamo badan bay soo saareen oo wararka soo geli doono wiigan oo ah inay dhammaan caawimadii ay ka caawin jiray somalilan xaggii caawimooyinka ay dib u eegi doonaan xisaabtan cadna ay ku qaadeen maamulka somalilan gaar ahaan lacagtii la geliyey xunba weyne xagga biyaha lacagtii somaliland development fund waa guushii ugu weyneyd aanu kasoo gaarnay xaggii magaranaysa international community-ga in waxaasoo dhan dib loo eego dibna loo baandheeyo weli hawshaas way socotaa waxaa kaloo imika noo maqan oon erge aan u qornay qoraalo gaara ergega qaramada midoobay oon doonaa arrintaa laftigeeda inuu nagaga qayb qaado inaan noqono special recognition areada dowladu ka magacaabana marka arrimahaasoo dham runtii waa waa guul waxaa kaloo iyadan ula xidhiidhnay dee european commissionka oon u gudbinay arrimo badan oo la xidhiidha united somaliland front marka runtii waxaanu samaynay xidhiidh aada iyo aada badan guulo badanna waan ka gaadhnay waana ku faraxsanay intii yareyd ayaan jirnay marka maidinka dacwadda u gudbiyey beesha caalamka ee gargaarka siisa somaliland mise lacagta ama la eego dib loo eego ama laga gooyo ha lacagtaa runtii anagu qorshihii aanu sameynay wuxuu ahaa marnaba maana oran somaliland ha laga gooyo laakiin waxaanu doonay lacagtaa in la xisaabiyo oo la ogaado meelahay gaadho iyadoo loo babac dhigayo meelihii lagu soo qoray inay gaari doonto mustaqbalka iyo sidii lagu fulmi lahaa gobolada iyo dadka qaar marka arrimahaas oo dhan ayaanu ka gaashaamanay kala hadalay marka runtii waana nagu qaadeen riboodadii kasoo baxaya markaa dowladda somaliland iyo lacaguhu meeshay gelayaan runtii waxay noqdeen ribooto badan oo aan sax ahayn marka anagu ahaa dadkii arrimaha noocaasa ka qaatay marka waa guulaha united somaliland front dowladdan anuga madaxweynaha ka ahay ay gaadhay intii ay jirtay imika mr martin waxaa jirta inta badan marka la maqlo magaca madaxweyne ama ha noqdo madaxweyne shacab soo doorteen ama madaxweyne ismagacaabay oo doonayo inuu markaasi wanaag dadkiisa dib ugula noqdo si kastaba ha noqotee madaxweyne markaa dhegaha kusoo dhacdo waxaa dadku ay filayaan oy eegayaan madaxweynahaasi dowlad ma soo dhisayaa ma soo dhisay maxaa kuu dhisan gudda ha noqoto gola ha noqoto maxaad farsamaysa aada iyo aad horta su-aashaasi waa su-aal aada iyo aada u guda weyn oo markii la samaynayo maamul maamulkaasi wuxuu u baahan yahay ka fiirsasho wuxuu u baahan yahay in la isugu yimaado oo la wada dhiso arrintaa horta facekii ugu horreeyey waanu ku guulaysanay oo advisory councilorku waxaan isla qaadanay inaanu maamulkaa ku dhawaaqno united somaliland front aniguna aanu ahay madaxweyne iminka waxaanu galnay stagekii labaad berito ay sabtida tahay waxa dhacaya kulankii u weynaa aanu isugu yimananay kulankaa waxaa isugu yimanaya soddon qof oo xooggiisu ay ka socdaan awdal laan iyo khaatumo intaba ay ka socdaan marka kaas wuxuu noo dhacayaa berito waxaa kaloo iyadana kasoo qayb qaadanaysa dad badan oo yurub ka socday iyaga laftigoodu marka taasina waa tii labaad ama waa facekii labaad aanu ugu google dhigaynay inaanu hordhac maamul samayno iyo magaranaysa hormuudkii ku habboonaa intaba marka howlahaaso dhamacalo waa inta badan way socdaan laakiin inta badan dee dadku ma arkayaano waa arrin internal ah ama waa arrin gudo aanu ka wadna dowladda dhabtay jirtay somaliland ee uu madaxweyne ka yahay muuse biixi cabdi ee aad challenge garan aada challenge garanaysaan ama loo la loolamaysaan iyada mala xidhiidheen oo ma tirahdeen waxaynu isla meel dhigno oo aan wada hadalno oo aynu bal wax isla saxno orda runtii dowlad dheebaa marka la sheegaya calow arkaan baa jirta lagu garta inay dowladdaasi dhab tahay ta ugu muhiimsan waxa weye dowladda in lasoo doortay oo dadku raacsan yihiin inay tahay dowladdii xaqa ahayd ee la jatamad ka ahayd marka horta dowladdaasi dowlad dheeba maaha dowlad aan u aqoonsan nahayna maaha united somaliland front ayaan anagu nahay oon u aqoonsanay inay tahay dowladda xaqa two third amba boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadka somaliland maanta deganaa ma saboorgalaysna dowladda aad magacawday laakiin badankooda waxay saboorgalaysan yihiin united somaliland front markaa dowladda annaga wax xidhiidha oo had iyo jeerna dhex maray ma jiro haba yaraatee nala dhex mari maayo waayo maba aqoonsaninba inayna yihiin dowlad rasmi oo ka jirta somaliland waayo arrinta waxaa jirtay sida la socotidba social media facebook oo kale dad fara badan oo ku taageersan iyo kuwa ku diidan oo intaba social media ku wada hadlayay Een, arrintaasoo kale markaad eegtay cod ma qaado maystiri bal dadka ku taageersan tiradooda aada ogaatid iyo dadka ku diidan maxaase kuu soo baxay horta runtii dad baa qaaday eh, national policy laga dhex qaaday eh, facebooka marka waxaa loo codeynayey laba qof baa loo codeynayey madaxweynaha united Ni- eh, united somaliland front oo aniga ah iyo muuse biixi ayaa loo codeeyey Waay.
dad badan oo aad iyo aad u badan baa kasoo qayb qaatay online-na waa ahay boqolkiiba shan iyo sideetan aniga umada helay marka horta taasi waxay kutusaysaa dadku ko- kalsoonida ay noo hayaan runtii calow aniga waxaa aad iyo aad farxad weynaya oo runtii aad iyo aad ii bogaadisay boqolaalka qof ee yacni duco iyo wanaag intaba isugu kay daray amba isugu kaaya daraya ila waxa u baax waxaa qabateen xilli aad iyo aad u wanaagsan inaad keentaan dowlad cusub iyo maamul cusub marka runtii akhlabiyadda waddanka maanta annaga leh maanta calow haddii cod la qaadi lahaa een, runtii waxaa noqon lahayd een, dowladdii ugu wanaagsaneed ummadda dooran lahayd ayaa ahaan lahayd united somaliland front waayahay aan qodobkaa ka gudubno qodob kale ayaynu gudbi doonaa dhawaan waxaa dhacday saa la socotay ee wararkaba inuu sacsaday ra-iisul wasaarihii wadanka etoobiya waxay ogtahay in qulqulatooyin iyo kacdoon dhinaca oramada gobolkooda isna uu ka socdo waxaa iyana isha lagu hayaa oo dhici karaysa in dagaal sokeeye ay etoobiya uu ka dhex dhaco Een, runtiina waxay jaar la tahay somaliland oo kale oo ah borderka ay dhinac ka wadaagaan dadkuna ay isdhex galaan isla markaasina ay ahaayeen dad aada isugu xidhiirkoodu aada u jecayeen saamaynta leeg ayaa dagaalada ama etoobiya civil war ka dhacaa uu saamayn ku yeelan karaya somaliland hadal male Een, saameyn weyn buu ku yeelanayaa horta runtii intaynaan saameynta gelin waxaad ogaataa calow arinta etoobiya ka dhacday gaar ahaan waxay ka bilaabantay caasimadda een, addis ababa Na- 2015 ayaa waxaa la bixiyey dhul aad iyo aad u weyn ayaa la siiyey dad ajaanib ah amba kambaniya qaraad dabeedna dadkii wadanka u lahaa wadanka lahaa ayaa arintaa ka xumaaday oo ka kacay marka horta kacdoonka etoobiya wuxuu ka bilaabmay hanti maguuraana Een, maanta waxaad arkaysaa iyada laftigeedu somaliland inuu kacdoonkeedu ka bilaabmi doono hanti maguuraana haddii soomaali haddii etoobiya ka dhacaan qalalaaso badanna waa arrin gaari karta tusaale weynna u noqon karta dadka reer somaliland marka waxaan ku gabagabeynayaa kacdoonka ka dhaca etoobiya iyo kacdoonka maanta ka socda somaliland labaduba waa isku mid ummadduna waxay ka gubanayaan hantida maguuraanka ee la xaraashay gaar ahaan iminka haddaad eegto somaliland boqolaal meelood ayaa la xaraashay taa laftigeedu waxay keenaysaa in wixii iminka etoobiya ka socda somaliland laftigoodu ay ka dhici karaan
waxaa wararka ku jirtay dhowaan iyana shirkad ama kambeyn laysku khilaafsan yahay oo dhinaca maalgashiga somaliland ku magacaaban hase yeeshee la sheegay in ay madaxweyne iyo ku-xigeen ka kala yihiin wasiirka arrimaha dibadda ee haatan sacad iyo een, wiilka uu sadag u ahaa madaxweynihii hore ee somaliland oo inta badan dadku ay ku magacaabaan basha morgan Een, malaayiin dollar ayaa halkaa ku jira oo dadka badankiisu ay dhowaan ogaadeen sidee u aragtaa adigu kambaniga marka hore Een, arrintaas horta waa arrin aad iyo aad eh, u xun weeyaan waxay rahmeenna waxa weeyaan waa qorshayntii qaranka waxa weeyaan waxa laga iibiyey dalka siduu u dhan yahayba dal ajaaniba ayaa loo xidhay waxyaabaha united somaliland front ay u jirtay ka doodaysa amba ka dhiidhiyeysana waxa weeyaan arrimihii dabiiciga ahaa ee ummadda inaan la xaraashin oo laga soo afjaro dadka noocaasa ku takrifalaya arrintan waa arrin dilaysa jiritaanka ummadda reer somaliland waa arrin barabixinaysa ummaddeena wixii ay lahayd hanti degaan iyo duurjoog intaba waana arrin ummadda reer somaliland iyo dadkeennu ay u baahan yihiin inay ka gilgishaan oo ay diidaan arrintaas
wahagee n waxaa ka jira isna somaliland sicir barar xoog leh maxaa sileebaa sicir bararkaasi sabab u ah amaba uu ku taagan yahay sicir bararkaas waa arrin aad iyo aad u weyn waxyaabaha kowka ana horta waxaa ka mid a waxa weeyaan dowladda markaa dee waddanka gacanta taladiisa ku haysay ayaan markaa ahayn xidhiidh toosa la lahayn ma garanaysa iskaashatada iyo ganacsiga arrintaas waxay u baahan dhowr meelood in laga eego xaggii exportka iyo importka in laga eego xaggii magaranaysa exchangeka amba lacagta in laga eego ayaa ahayd iyo xaggii wax soo saarka intaba in laga eego ayaa ahayd waxay u baahnayd qorsho shan sannadood amba toban sannadooda oo fulin iyo dejin intaba leh waxyaabahaasoo dhan laguma kicin marka maanta sixir bararka u weyn waxaa ka mas-uula qorsho la-aanta wadanka ka jirta iyo maamuladii soo jiray iyo dee lacagii ummadda laga urursanaya doolarka ahayd oo lagu bedelayo lacag had iyo jeer lasoo daabacanayo marka waxyaabahaasoo dhan waa qayb ka mida wixii keenay sixir bararka iyo maciishada dadku calow taabanaya sixir bararkan waxa wey waa dadkii danyartahaa ee markii horeba fakhri gaaro culays aada iyo aada u weyni uu saarnaa waxaad ogaatay qofka maanta somalilan degani noloshiisu day wuxuu cunaa waxa wey waa lexdan waa wax ka yar doolar ayuu markaa maciisho sidii u baahan yahay marka waxyaabahaasoo dhan waxaa sii aafeeyey sixir barar iyo nolol xumo iyo maciisho la-aan haddii aad tihiin united somaliland front maxaad dadka la hortegi doontaan shacabka oo idin diyaara ee ishayna kusoo haya amaba weli isla balada u fiirsada waxa ay la shir iman doonaan maxaa is leedihiin aada la shir tagtaan oo runtii horta anagu waxaanu aaminsannahay in somalilan fakhriga laga saari karo sida looga saari karana ay tahay qorsho cad waxaan ognahay inta loo baahan yahay lacag amba maal inta la geliyo iyo meelaha uu kasoo baxayo waxaan ogahay budgetka amba dakhliga somaliland in la koobi karo la tayeyn karo in la yareyn karo magaranaysa meelaha la gelin iyo meelaha uu kasoo baxo intaba marka horta runtii somaliland waa wadan hodana waa wadan isku filan xag beera iyo xag dhaqan iyo xag tayo intaba marka waxay ka dhigan tahay hormuud saxa oo daacado ummadda u adeega annagu waxyaabahaasoo dhan waan la imanaa barnaamij nagu jira weeye waa runtii waa wax ku dhisan kalgacalka iyaga laftigiisa oonu soo saari karno inaanu ummadda arrimahaasoo dhan u qabano marka calow waxa weeye waxyaabo badan oo aanu mustaqbalka annagu suurtooybin karno ayaa jira mr martin waxaa jirta inta badan marka laga hadlayo madaxweyne dadka soomaalida way isku qabqabsadaan jiradaas waa arrin guddidiina kulanada yeelan doonta ee shiri doonta berri oo sabti ah haddii ay kuu soo jeediyaan in jagadaa qof kale loo doorto amaba lagu dhaahdo iscasil hebel aan u dooranay ma la sii shaqayn doontaa united somaliland front aada iyo aad aada iyo aad horta anagu waxaan nahay dimuqraadi baanu nahay dad had iyo jeer tixgeliya qofka ma garanaysa codkiisa iyo wanaagiisa ayaanu nahay meeshanna waxa weeyaan runtii waxaanu ku bilownay waxa weeyaan waa dimuqraadiyad iyo isun tanaasul iyo ma garanaysaa election marka horta waxa weeye anagu abaabul baan imika nahay mustaqbalka laakiin tiirarka ugu weyn aanu hagaajina waxaa kamid ah tiirarka dimuqraadiyadda inaan doorasha dib u dhicin inaan madaxweyne meesha isku dhejin inaan qofna kursiga jeclaysan reerkiisana dabada gelin waa waxyaabahaanu ka dhiirigelinayno in laga saaro maamulka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel allaan meel kastay joogtaan cala waxayna ragaadiyey had iyo jeer waxa weeye qofkii ku habboonaa xirfadiisa lahaa ayaan had iyo jeer imanaynin meeshiisa marka anigu waxaan aaminsanahay qof walba meeshiisu ku habboon yahay inuu ka shaqeeyo loona igmado waay dowladdu ama maamulku ila ka shaqayn maayo un dabade goorma ayaa is leedihiin aada wadanka gudihiisii tagtaan qorshayaashan ayna horta calow kama maqnin wadanka gudihiisa oo runtii aada iyo aad baan u joognaa hadday noqoto xag ciidan hadday noqoto xag ganacsato iyo hadday noqoto xag darajaba weli aada iyo aad baan uga shaqaynaa hawshaas runtiina waxaad arki doontaa dhowaan wadanka oo aada iyo aad isu bedelay runtii aada iyo aadna waanu joognaa waana laga dareensan yahay maanta wadanka insha allahna waxaanad arki doontaa maalin maalmaha ka mid ah anagoo aada iyo aad isugu soo baxnay waa hagaag haddii aad tihiin united somaliland front ugu dambayntaan kusiiya kelmadaada mr martin maxaad odhan lahayd shacabka daawanaya waxaan odhan lahaa maanta waxa u dhashay ummadda reer somaliland dowlad wanaagsan united somaliland front waa dowlad ku timi aqlabiyad iyo baahi ay ummaddu qabto markii laga turjumi kari waayey ummadda qorshayaasheedii iyo baahideedii asaasiga ahaa waa yididiilo waa iskaashi waa is-abaabul gaadhay bari ilaa galbeed waxaa ku bahoobay dadka degan ilaa lixda gobol ee ummadda reer somalilandba waxaanu kusoo kusoo unkanay in gobol kasta oo somaliland uu ka madax banaan yahay gobol kasta gobol kastana cashuurtiisa iyo madaxnimadiisa uu xor yahay ooynu isugu nimaadno somaliland midaysan oo taya leh waxaanu ka duulanay waxa weeye somaliland wada jirta iskaashi leh cadaalad leh oo isku kalsoon oo isku tashatay arrintaa weeye arrintaanu ka duulanaa somaliland adag oo la gorgortanto soomaaliya cadowgeena iska dhicin karto somaliland sheegaan diid amba qabiil diid ah ayaan anagu arrintan u keenay marka united somaliland calow waa ilays amba kaah amba qoraxdii sheegaanta joojin lahayd